madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka ee ku xidhan dhinacyada ay khusayso loo qoondeeyey in lasoo dhammaystiro bishii juun ee lasoo dhaafay kuwaasoo ay ka mid ahayd isudugidda xeerarka doorashooyinka bixinta lacagta doorashada ee qaadhaanbixiyaasha iyo inta xukuumadda ku qaybtay iyo soo gudbinta isixitaanka wixii qaldamay doorashadii hore si looga digtoonaado balse intaasi kadib ay dhacday sidani markii shirkaal u kala tegey maaraj wixii ka dambeeyey xisbiga wadani qaraar buu soo saaray oo uu leeyahay la shaqayn mayno commishankaa jooga iyagoo la kala dira mooyaane sababtoo ah doorashadii hore ee madaxweynaha ayaanu wax ka tirsanaa inay wax qaldeen muddoba afar ilaa shan shir baanu wada yeelanay wadani iyo xisbi kale cidba laba shiroo gaarana waxaanu yeelano saddex shiroo gaarana waxaan wadno iyo anigu waxaanu wada yeelanay wadani arrintaa commishanka la shaqayn mayno waxaanu ka doodnay war dee taasi waa dibi noqosho oo waxa weeye wadani doorashadii ma ogoli haddaad tidhaahdo commishankii maanta kuma kalsoonaya shaqayn maayo waxa weeye arrintaa bal arrin kale halaga noqo madaxweynuhu waxa uu sheegay in weli xisbiga wadani uu hibataynayo ama aanu aqbalin natiijadii doorashada
markaa kelmaddii waxay weedhi marka baaragraafkii uu yidhi la akhriyo dib loo akhriyo waan tanaasulay hablo walaa tahabna sii waxbana ha siin taas maxay abuurtay dadkii labadiis baaragraafku cirayni baa laba dhinac loo akhriyay haddaa dadka weynaha aan ka mid ahay waxaan u qaadan inuu tanaasulay oo baaragraafka haddaba nabad baanu qaadan laakiin taageerayaashiisi waxay qaateen senteniska hore doorashada goca kurabasba ahayd ma aqbalayno maxaan u aqbalina doorasho beena dadku markaa hadday xanaaqaan dadka taageerasha wadani ilaa maanta hadday caroodaan oo furka tuuraan layaab male waayo guddoomiyaha ay doorteen ee forty percent codka la siiyey mu odhanin doorasho waxba naga hel walal andegno wuxuu ugu markhaati fura gacan kurbis markaa babliga caadi layaab male hadduu caroodo halka horta wax ka xunta laga jiitimayay halkaasay noqotay markii aanu dooda ka waxaan ku haddaba waayahay haddaba markii doorashada aad tanaasulaysay waddaniyo waxaad xaq u lahayd ood xaq u leedahay inaad maxkamad geysaabe ood gar ku duubaxdo maadgeena waa ku sheegtay maantana sharcigu waa ku furaya si aynu hore u soconno hadday kula tahay inay qolada commissionku ay wax musuqmaaqsano doorashadii hore aad hibanayso dee xaq baad u leedahay maxkamadda gee dib baa loo taliya haddii la doonaya doorashada laakiin dadkii aanu ka saarno shakiga iyo tafaruq inkastoo musharaxii madaxweyneha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro socdaal dabadeed ku maqan yahay haddana guddoomiyaha ku-meel gaarhka ee xisbigaasi cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde oon wax ka weydiiyey sidee u arkaan hadalka madaxweynaha waxa uu tilmaamay in ay filayeen sida uu hadalka u yidhi in madaxweynuhu qaranka u jeediyey khudbad aan ahayn khudbadda uu iminka jeediyey
waxaa jirta wax soomaalida waxay tiraa raad arooriyo dib looma sii raaco madaxweynaha isagoo madaxweyne ah ayaanu shan lix jeer la kulannay gurigiisaanu ugu tagnay ceeshkiisaanu la cunnay waanu la shiray intaba isagoo madaxweyne ah oonu leenahay muddan madaxweyne ayaanu u tagnay hadduu soo haysto sidii maxamed sidaad barre dadku baqow ugu tegi jiray dee baqowgumaanaan tegin waxaanu ugu tagnay isagoo madaxweynaha iyagiya haddaanu aaminsanayn taana dee waa ayaan darro annagu madaxweyneanu u aqoonsannahay waa madaxweynihii qaranka markaanu kuu nimaadno inu gurigaa kuugu nimaadno dee haw malayn inu baqa noo kaa keenay waxa noo kaa keenay adigu madaxweynihii dalka ah oonu ku aaminsannahay baanu kuugu nimi waxaynu ka wada hadlaynaa wax dana ah madaxweyne waa tahaye dib u fadhiisoo aamin dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer faysal cali waraabe oo isna v o a u warramay ayaa sheegay inay xisbi ahaan u arkaan inay ahayd inuu khudbaddii madaxweynuhu jeediyey mid kaga duwan uu kaga hadlo xaaladaha somalilan ku gadaaman ee arrimaha dibadda sida uu hadalka u yidhi madaxweynuha maaha inuu garab naqsado maaha madaxweynuhu waa inuu dulqaad keenaa waa inuu xal keenaa laakiin maaha intu shan iyo afartan mino keen hadlo inuu dadka sii kala diro maaha action baanu qaadaynaa muuse hadduu madaxweynimadii aanu u indors garaynay oo weli aanu aaminsan inuu madaxweyne aan ahayn uu leeyahy maxkamad hala tago dee maxkamad baa la tegayaaye hadda madaxweyne baa soo dhig bannaanka ilaa inta lagu confirm garaynayo annagii indoorsanaynaa waanu ka tashanaynaa inaanu kala noqonayo in kale indorskanu siinay isagaa ina bahashiisii geliyey question mark guddida doorashada iyo xisbiga mucaaradka ee wadani wakhti hore sheegay inuu kalsoonidii kala noqday taasoo madaxweyne biixi ku tilmaamay mid hakad gelinaysa doorashada guddoomiyaha kumeel gaarhka ee xisbiga wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaan weydiiyey dhinacooda siday u arkaan xisbi ahaan annagu waxaabanu qabnaa doorashada waxaa looga cagajiidayaa maanta saddexdii shir guddoon baa iyaga haysta taariikhda weligeed kamay dhicin saddexdii shir guddoon iyo laba iyo lixdan xildhibaan oo kulmiyaha golaha fadhiya marka maanta beri hadday doorasho baarlamaan dhacdo intaa heli maayo kulmiye intaa u haysto marka anagu waxaanu aaminsannahay in cagajiidku ka imanayo waar yaynaan khamaarin intanan ma- maanta haysanaabee
ma idinla muuqato doorashada ina dhici karto xilliga loogu talagalay march laba kun iyo sagaal iyo toban anigu waxaan ka mid ahaa guddidii arrimaha guda- gudaha iyo nabadgelyada lixda gobol baanu marray waxaanu ka hadlaynay arrinta saami qaybsiga arrinta saami qaybsiga oo laga gaadho go-aan mooyaane maxkamaddu dee go-aan baa yaalla maxkamadeed maxkamadda sare ah go-aankaasoo ah saamigan maanta lagu fadhiyo inaan dib loo isticmaalin ee baarlamaanka dambe doorashadiisa soo socota two thousand five kii baa qaraarkaa la riday oo ahaa in lagu saleeyo tira koob marka maanta xaqba uma lihin inaynu de saamigan isticmaalno ilaa maxkamaddu dib isaga noqoto oo ilaan go-aan maxkamad maxkamadda saraa yaalla go-aan maxkamad sarana madaxweynena ma bedeli karo baarlamaanna ma bedeli karo maxkamadda iyadunbaa dib u eegis ku samayn karta midna waan kuu sheegaya dadku yay isku khaldin commissionka iyo iyo secretariatka doorashada waxaa qabta shaqaalaha qabta commissionku wuu agaasimaa commissionku waa agaasime waxay leeyihiin shaqaala shaqaala may nationala hadda national level heer qarana heer degmo iyo heer gobol oo iyagu imkaaniyaadka iyo apartiskaba dhaqaajiya qoladani waa agaasimkii yaan loo qaadanin haddii qoladan la bedelo doorashada waqti ay ku qabtaan mahaya wixii kaloo dhamme waa diyaar haddii baad leedahay doorashada waxaa qabta shaqaale hoosaadka iyo shaqaalaha kale ee iyagu waxa weeyaan xubno guuduun maxa- oo agaasima ah maxaa iyaga uga cabanaysaan shaqaalaha kale lo- lo- uga caban weyda ma de iyaga agaasime waxaan uga cabanaynaa iyaga horta natiijada iyagaa soo saara shaqaaluhu natiijada sooma saaro caqabadaha yimaada iyagaa wax ka qabta nin walba gobol baa la saaraa goboladii ay joogeen baanu ka cabanaynaa madaxweynuhu waxa uu ka hadlay shirbeelada uu sheegay xisbiyada mucaarid ku dhawaaqeen taasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dastuurka baalmarsan isagoo tilmaamay in xisbiyada loo samaystay siyaasadda arrintaasi ayaan weydiiyey faysal cali waraabe ay ahayd een, shirbeeleed amba shir waa tashi qaranna Een, anagu ma keena isagaa keenaya mar haddii ay ay- ay ay- ay socon weydo doorasho one man one vote mar haddii baarlamaankan aan sharciga ku fadhiyin ee shantii sano la doortay shan iyo toban sano ku socda iyo dowladaha hoose oo iyaguna aad og tahay in maanta halka ka taagan yihiin sh- in shacbigu reer hargeysa hadduu dooynu sii fadhiyaan iyo bilaa sharci ku fadhiyaan marka waxa weeye isagaa ugaga xaadhaya in ay noqdo shirweyne sh- wada eh, tashi qaran maha beeleed xisbiga ucid waxa uu aragti ahaan qabay in guddida doorashada tiradooda la kordhiyo islamarkaana laba xubnood lagu daro mar haddii xisbiga wadani u arkay nidaamka lagu soo xuliyo guddida doorashada badankoodu ay ka imanayaan madaxweynaha iyo golaha guurtida faysal cali waraabe ayaan weydiiyey xalku waxa uu yahay ama sida uu arko laakiin waxaan u aragnaa uun muuse waxaan leenahay muuse habkan aad sagaal bilood dalka u waday dalka ma anfacayso tacab khasaara inaad dadka uridina maaha adaa kursigii joogay aan kula hagaajinayay tala qaado haddaad tala qaadan weydan waan kaa tashanayna barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa